asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsani magaalada muqdisho
dooran lala dooran naarihii dhisnaa la dumiyayo cadu lagu dalbaday lala dooran lala dooran shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeculaahii shimbirtii nabade shalay ta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalay ta buubtay shuuta u soo deg
habeen wanaagsan waa habeenimo isna taarikhdan waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha may laba kun laba iyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn barnaamijka wareegan kusoo qaadan doonan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markaas wuxuu kulmo kala duwan la qaadanaya dhinacyada hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya taliyaasha ciidamada xooga dalka xubnaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ra-iisul wasaare xil gaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo sidoo kaleete safiiro markaa beesha caalamka qayb ka ah iyo sidoo kaleete mas-uuliyiin kala duwan wararka ugu dambeeya kulmada siyaasadda oola qaadanayo dhinacyadaasaan soo gudbi doonaa saaxiibyaal daba doorashadiisa intaan markaa lagu dhawaaqin xalay ballanqaadyo horle ayuu markaa sameeyey ama uu ka horjeeday baarlamaanka ee soomaaliya khudbaddii uu markaasi u sheegayay in wax badan uu qaban doono warbixin arrintaas ku saabsan ayaad maqla doontaan saaxiibayaal waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doono gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cidda ee somalilan faysal cali waraabe ayaa hamalyo u diray madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxaan idiin soo gubi doonaa qaar kamid a shacabka muqdisho ayaa soo dhaweeya doorashadii ka dhacday muqdisho iyo shacabka xaafadaha islii ee dalka kenya ayagoo markaas weyn usoo dhaweeya doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan eegi doonaa dareenka shacabka ah taariikh nololeedka waxyaabaha horyaada madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxaa looga baahan yahay xilligan dowladiisa cusub ee markaa xalay dhalatay sidoo kale waxaan idiin soo gubi doonaa waxyaabaha durbaba looga baahan yahay horyaalla ee wax inuu ka qabso u dhaqsiya badan ee shacabka soomaalida u doonayaan warbixin arrimaas ku saabsan aad maqli doontaan saaxiibaal qodobadaasi wax soo garaacaw aad dhegeysan doontaan kusoo dhawaada mar kale waxaa laysu dagaya laysu dabamarteeya
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaha dalsina muqdisho qeybaha ugu hore barnaamijkan gudagaynaa waxaan ku bilaabaynaa doorashadii xaleyhii ka dhacday magaalada muqdisho ee lagu doortay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kadib maxaa loo baahan yahay marka ama looga baahan yahay dowladiisa cusub inay qabato shaqooyinka ugu horeeya ee laga sugayo iyo markaas waxyaabaha wax kabeddelka u baahan arrimahaas sucodi ayaan eegi doonaa se yeeshee kulmo kala duwan ayuu bilaabo durbo inuu la qaato dhinacyada dowladda qaybka sida taliyayaasha ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo booliiskaba cabdisheekh oo ka hadlayay kulanka ayaa yidhi waxaana kulan la qaatay taliyayaasha xoogga booliiska waxaana ka dhageystay warbixinta guud ee amniga dalka iyo qorashaha utabinta leh ee xilika guurka amniga waa muhiimadda kuwaad ee dowladda ukal waxa uu kulan la qaatay wasaare waqtigiisu ilaaday maxamed xuseen rooble wuxuuna markaa dalaan u tegay madaxweynaha doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoo u rajiyey inuu eebo ugu weliyo xilka qaran ee loo doortay wakal waxa uu kulmada la qaatay ka mid ahaa safiirka maraykanka ee soomaaliya anderi lowr waa lowr anderi dhinacyadu waxay kaga hadleen arrimaha doorashooyinka wuxuu uga hambaliyey guusha uu ka gaaray doorashadii ka dhacday muqdisho xay waxaa kaloo uu markaas xasan sheekh maxamuud kulmada sheekhashaadka ula qaatay ka mid ah gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan madoobe waxaana markaas uu markaa ugu hambeliyey guusha uu gaaray haddaba waxaan eegaynaa saaxiibayaal anagoo wararkaasi ku jirna khudbaddii uu ka jeediyey golaha shacabka baarlamaanka ah ee ama xildhibaanada uu ka horjeeday uu isu soo sharaxaya ama waxqabadkiisa uu kusoo bandhigayay madaxweynaha doortay soomaaliya ayuu ku ballanqaday waxyaabo badan inuu markaa qaban doono iyo waxyaabaha markaasi loogu baahan yahay inuu la imaan doono haddii markaa uu guulayso waxaa dib u milacsan yahay warbixinta arrintan soo socotan ku eegaya wariyahna cabdixiid cabdullaahi daahir
madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay ku guulaystay doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa labiyo tobanka bishan baarlamaanka hortiis ku ballanqaaday haddii dib loo doorto arrimaha amniga dib u heshiisiinta dimuqraadiyadda garsoorka iyo ilaalinta sharafta iyo karaamada dadka iyo dalka
waxaan diiradda saari doonaa haddii alla yidhaaha ugu horreeya amniga oo ah in dalka dib loo xoreeyo iyo ah in laga xoreeyo argagixisada magaalooyinka lana furo waddooyinka magaalooyinka isku xidha oo dalku uu noqdo meel dadka iyo badeecadaha ay si rasmi ah u kala socon karaan oo isku furan isuna xihan waxaan ka shaqayn doonnaa amniga la barbar socda garsoor aan ku bilaabi doonno samaynta guddigiisii madaxa bannaanaay ee dastuuriga ah ee adeegga garsoorka guddiga dib u qaabaynta shuruucda dalka ka jira xasan sheekh maxamuud madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya ayaa khudbaddiisii ballanqaadka ahayd waxaa ku jirtay in dowladdiisu ay dalka ka dhaqangelin doonto dib u heshiisiin laba weji leh waxaan idiin ballanqaadayaa dalka inay ka dhaqangasho dib u heshiisiin taas oo laba qaybood ama laba weji leh dib u heshiisiinta bulshada oo degaanada iyo degmooyinka maxalliga iyo beelaha dhexdooda ka socon doonta iyo dib u heshiisiinta siyaasadda oo dadka soomaaliyeed aan doonayna inay aasaas u noqoto dib u heshiisiintooda siyaasadda dastuurka dalkan uu yeelanayo haddii dastuurka lagu heshiiyo iyo qodobadiisa oo dhan oo dadka soomaaliya isla qaataan waxaan aaminsanahay dib u heshiisiinta siyaasadda inay meel gaartay laguna dhaqmi doono haddii alla yidhaah mar uu ka hadlayey ilaalinta sharafta iyo karaamada dadka iyo dalka ayuu madaxweynuhu ballan qaaday in qofka muwaadinka soomaaliyeed aan dal kale loo dhiibi doonin
waxaan sidoo kale aan ballan qaadayaa dalkaani iyo dadkaani inay sharaf iyo karaamadooda aad iyo aad loo ilaaliyo waxaan ballan qaadayaa qof muwaadinoo soomaali ah inaanan dibadda loo dhiibin oo aan dal kale loo dhiibin waxaan ballan qaadayaa qof soomaali ah fikirka siyaasiga uu aaminsan yahay awgiis inaanan loo caburin loona cadaadin waxaan idiin ballan qaadayaa dalka qaybo ka mida iyo degaanada qaybo ka mida inaanan ugu soo rogaynin cunaqabatayn iyo cadaadis dhaqaale iyo mid siyaas mar uu ka hadlayey arrimaha dimuqraadiyadda ayuu madaxweynuhu ballanqaadkan sameeyey dimuqraadiyaynta dalkaani kama suurowdo inay dib ugu soo laabato diktatoriyad oo qofii xukunka iska joogo asigoo aan haysanin sharciyad ama oggolaansho dadka dhexdiisaa dalkani kama suurowdo koox gaara iyo hayb gaara dad sheeganaya degaanno gaara dalka xukunkiisa annagaa la wareegno oo haysanno inay dhahaan soomaaliya kama suugin dhaqan ahaan soomaalidu waxay u tahay dimuqraadi ilaan waxay ku wada nooleed wadatashi iyo xeerar la yaqaano oo la ixtiraamo oo laga dambeeyo dadkuna ay ku kala dambeeyaan waxaan asaas uga dhigaynaa dimuqraadiyaddeenna xisbiyada siyaasadda oo aan doonayno in qofka siyaasiga ah fikirkiisa la yaqaano oo aanu dalka hoggaankiisa iyo taladiisa iyo mustawo kastoo ay leedahayba qofna aanu imaanin asigoo aan la garanaynin ee ujeeddooyinkiisii aragtidiisa siyaasadeed iyo dalka wuxuu ka damacsan yahay xisbiyada siyaasadda waa meesha lagu soo bandhigo ee aragtida siyaasadeed ee dalkan lagu hoggaaminayo mustawo kasta oo uu joogo
dabaaldegyada guushiisii doorashada madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya ayay xalay ruxday meelo badan oo soomaali ah madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku guulaystay doorashada madaxweynaha isagoo wareegii saddexaad uga adkaaday madaxweynaha xilka haya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku dhashay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan kun sagaal boqol konton iyo shantii waxbarashadiisa dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed wuxuu kaga baxay magaalada muqdisho xirfaddiisa macalinimo ayuu inta badan ugu soo shaqeeyey noloshiisa wuxuu madaxweyne dalka ka noqday laba kun labiyo toban laba kun labiyo labaatan ayuu mar kale ku guulaystay xilka madaxweynaha soomaaliya iyadoo xalay loo dhaariyey jagadaas cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
taas wariyahaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir oo ku eegayey dubnacsiga qodbadii uu ka horjeeday baarlamaankii waxyaabaha markaasi taariikhdiisa kooban ayuu inoogu warramaya aad buu u mahadsan yahay aan kusii soconno haddaba howlaha muhiimka ee laga sugayo madaxweynaha doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa ugu waaweyn maha dhammaystirka dastuurka iyo inuu afarta sana muddo xilidkiisu markuu ilaado inuu doorasho markaa qabto sidoo kale waxaa qayb ka ah in markaasi dagaalanka al-shabaab waxaa qaloo qayb ka ah in markaas uu dib u soo celiyo xiriirka wada shaqaynta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sidoo kale inta balaarinta maamulka dowladda in markaas uu markaa dib u soo celiyo ama kabshada kalsoonida ee shacabka soomaaliyed markasta joogaan arrimahaas ayaa ugu weyn arrimo kale oo markaas aada u tiro badan oo loogu baahan yahay in madaxweynuhu markaas uu shaqadiisa ugu horreeyay tahay in arrintaas uu ka fikiro islamarkaana ugu dhaqsiyaa badanna markii xilka uu kala wareego madaxweynaha iminka maa cabdulaahi farmaajo markaas uu shaqadaasi uu dardargeliyo borada ayaa sidoo kale tilmaamaya in madaxweynaha la doortay ee soomaaliya si weyn looga fadhiyo inuu dhammaystiro dastuurka ama dhammaystirka dastuurka markaas si al-shabaab uu ula dagaal lahaa islamarkaana uu ugu soo ugu saari lahaa meelo badan oo markaas soomaaliya kamid a ay gacanta ay ku hayaan weli barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaad ayaa daltan magaalada muqdisho degeysanaysaan qeybaha hore ayaad la socotaan qodbo kale ayaa inoo soo socda barnaamijka qaybta ah oo markaa shacabka magaalada muqdisho iyo gobollada dalka iyo guud ahaanba meel kasta ay joogaan iyo madaxda kala duwan ee reer galbeedku ay hambalyadu ay usoo dirayaan ayaa gurur maqli doontaan hase yeeshee markaa
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaaddo xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadka intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulul ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtarkuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
asalaamu calaykum halow kabtan saleebaani dheh baay baay covid sagaal iyo toban mar kale waa salaamadtihiin asxaabay dhammaantiin maanta waxaan hayaa fariin aad u xiiso badan oo ka socota khadar oo ku nool magaalada boorama malaha idinkuba sheekadan waa la wadaagtaan waxa uu yidhi kabtan saleebaan mar walba xaaskaygu aad bay u warwaraysaa sida ay dadku naga aaminsan yihiin oo ay fikir khaldan nooga haystaan haddii aan aadno kulammada aroosyada suuqyada iyo xitaa jaararka sababtoo ah waxaannu xidhannaa afsaab khadarow xaaskaaga waxaad u sheegtaa inaanay werwerin waxaan kugula talinayaa inaad sii wadataan xidhashada afsaabka sababtoo ah qof kasta oo xidha afsaab kama aha kabadbadis iyo istusnimo balse waxay caddaynaysaa taasi dadaalka ugu jiro badbaadinta qof walba sababtoo ah kororofayrisku wuxuu ku faafaa marka dhibco yaryar ay ka soo baxaan sanka ama afka qofka markay hadlayaan ama ay qufacayaan ama ay hindhisayaan ama mararka qaarkood ay xitaa xoog u neefsadaan sidaa awgeed markaad xidhato afsaab waxaa keliya u bannaan inay ku yidhaahdaan waad caqli badan tahay bal aan kuu warramee aniguba waxaan xidhanahay afsaab bal ii soo dira farriimihiinna ii sheegaya sidaan u caqli badannahay xusuusnow waxa uu kabtan saleebaan ku leeyahay halow rajo bye bye covid 19 fariintan caafimaad waxay kaaga timi b b c media action iyadoo qaybka ah mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka ingiriiska iyo unilifa
waxaa jiri doona dariiqooyin badan oo aad qoyskaaga iyo bulshadaada aad uga ilaalin karto caabuqa koronafirus ee ka jira soomaaliya taa oo uu ka mid yahay tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban oo soo gaaray soomaaliya marka ugu horraysa waxaa tallaalka lagu bilaabayaa shaqaalaha safka hore ku jira ee ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka macallimiinta booliska shaqaalaha dawladda hoose iyo shaqaalaha dekedaha iyo garoommada diyaaradaha si ay awood ugu helaan in ay sii wadaan bixinta adeegyada laga maarmaanka ah ee ay ka mid yihiin badbaadinta bulshada ee covid sagaal iyo toban iyo adeegyada kale ee muhiimka ah dadka ka weyn da'da kontanka sana'a ee ku sugan meelaha khatarta badani ka jirto ayaa ku xigi doona in la siiyo tallaalka dadka ku sugan adduunka ayaa hadda qaadanaya tallaalka covid sagaal iyo toban waxaynu ku howlan yihiin joojinta faafidda xanuunkan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshadana soomaaliyeed inay taageeraan qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban laakiin ha ilaawin tallaabooyinka aad naftaada iyo qoyskaaga aad kaga ilaalin karto cudurka covid sagaal iyo toban dhaqo gacmahaaga si joogto ah xidho afxirka ugu yaraan laba mitir u jirso dadka kale haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga fariintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho iyo markaasi kuwo kale oo ka mid ah dalka dibaddiisa ku sugan gaar ahaan magaalada ama xaafadaha soomaalida ay aad u degaan ee islihi ee dalka kenya ayaa si weyn u soo dhoweeyey doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud xalay markaa uu ku soo baxay waxay markaa sheegeen in loogu baahan yahay in uu fuliyo ballanqaadadii hore uu sheegay ayagoo markaa urujiyey in uu xilka allo markaasi u fududeeyo ay kaloo shacabka ay soo dhoweeyeen sida markaasi guushiisa ay xalay u dhacday
madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud inuu dib u soo noqdo waan ku faraxsanahay in kastoo aan halay aan taayarsaneen balse hadda uh, waxaa la yidhahda hadday ku qabatum inii wax walba waa loo dulqaataa laakiinse waxaan ka filinaynaa wax wanaagsan inuu qaban doono in kastoo waa hore qaladaad uu galay inuu dib u sax ayaan jeclaan lahayn haddii ilaahay yidhaahdo annagana bajaajilaalaan nahay waddooyinka qaar wadda way naga xiran yihiin inana dibna nooga furo meelaha jajabsana dib loo hagaajiyo ayaan jeclaan lahayn asigana xilkaas ilaahay ha ku asturo xasan sheekh maxamuud waa ninkii shalaytana dhahay qabyo ninkeedaa dhammaystira qabyadii weli way ku taallaa waxaan kaa rajaynaynaa insha allah inaad qabyadii dhammaystirtid sidoo kale waxaan rajaynaynaa dhallinyarada soomaaliyeed shaqola'aanta ah inaad shaqo u abuurtid hadduu ilahay raalli ka noqdo insha allah waxyaabaha kalen oo aan u baahanna waxaa kaloo ka mid ah in waddankan siyaasaddiisu ay xasiloon tahay oo amnigiisa uu sugan yahay ilaahayna kula garab galo xilku waxa waaye waa wax iska dhib badan waxaan ka rajaynaynaa madaxweynaha cusub isbeddel dadaal ballanqaadyada oo ballanqaaday inuu qabo doono sida ugu dhaqsiyaha badan oo waddanka dadka iyo deegaanka iyo bulshada soomaaliyeed dibheshisiin badan iyo waxqabad badan inuu ka shaqay doono waxaan hambalaynaynaa madaxweynaha soomaaliya oo mar labaad ku guulaystay xafiiska ugu sarreeya oo madaxweyneah oo waa madaxweynihii ugu horreeyey oo iskoorka jabsho oo mar labaad la doorto waayo ma fahanteen marka waxaan leenahay wixii dhacay waa wixii hore waaba dhaceen marka hadda waxaan rabnaa maadaama ay soomaaliya hore u socoto waxaan leeyahay guulaa u hor guul waaye hambalyo hambalyo waan la soo dhoweynayaa aad iyo aad baan u taageersantahay brofesor xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynihii adduunka afar mucjiso oo aan la arag buu hore u sameeyey waxa uu mu ahaa madaxweynihii sideedada soomaaliya lama arag madaxweyne soo noqda oo marlabaad soo noqda waana madaxweynihii tobnaad waxaanan leeyahay maanta xasan sheekh waa ninkii keliya ee ka saari lahaa dhibaatada haysta soomaaliya hadduuna nin kale soo bixi lahaa aqoonteedu leeyahay khibraddeedu leeyahay waayo aragnimadeedu leeyahay waana ninka keliya aan maalin qura xanaaqin haddii la caayo haddii la maago waana guulahan u haya xasan sheekh maxamuud aad baan u soo dhoweynayaa madaxweyneha waxaan ka rajaynaynaa annagu madaxweyne horta wax hantiya oo maal adduunyahan kama rabno xoolo kuwaanaa nagu filan shaqana dalkeennaa nagu filan waxaan ka sugaynaa cadaalad
wixii maaragtay caqabada ee hore iyo wixii lagugu dhaliili jirayba nin xantiisa og baa tahay mudane madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa dhaliilahaaga waad haysataaye inaad ugu shaqayso dalkan adigoo dhaliilahaagii hore haysta inaad wax ka beddesho oo aad ku maamusho afarta sano haddii ilaahay cimriga kuugu simo waanaannu kugu garab taagannahay anoo magacaygu yahay axmed cumar maxmuud waan hambalyaynayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku soo baxay ilaahay iidankiisi waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu khayr ka dhigo soomaali muwaafaqa ilaahay siiyo isagana waxaan ka rabnaa ballanqaadyadu ballanqaaday inuu fuliyo dadkii soomaaliyeed isku wado dadkii oo dhan macnaa simo cadaaladda ku dadaalo meeshaan waa laga tegaa mas-uuliyad weynuu qaaday inuu mas-uuliyaddaa ka soo baxo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa mursal maxamed xasan oo jooga caasimadda dalka kenya ee nairobi runtii aad baa ugu faraxsanahay doorashadii ka dhacday tendhada afisoni waxaana ku soo baxay mudane xasan sheekh maxamuud dimuqraadiyaddiina way shaqaysay waxaan leeyahay guul waana guul u soo hoytay dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed meel walba ay ka joogaan dalka iyo dibadda waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waxaa waaye cali cabdimuur cabduqaadir cali saciid ayaan ku magac dheerahay aad ayaan mataqaanaa ugu faraxsanahay doorashada dib loo doortay madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud boqolkiiba boqolna waan ku faraxsanahay waxaana ugu ducaynayaa ilaahi subxaana watacaala inuu xilkiisa u fududeeyo mas-uuliyadda uu qaadan ilahi ku garab galo waxaana ka rajaynayaa insha allah inuu noqdo madaxweyne ummadda soomaaliyeed isu keena mideeya ka shaqeeya amnigeeda ka shaqeeya midnimadeeda ka shaqeeya mataqaanaa horumarka soomaaliyeed isku soo celiya soomaali iyo mataqaanaa adduunyada waxaan rajaynayaa dalku inuu noqdo dal dib u midooba wixii hore oo dhacayna insha allah waxaan rajaynaya inuu dhaqi doono oo u noqon doono mataqaanaa dhakhtar marka madaxweynaha waan u hambalyaynayaa waxaana leeyahay madaxweyne waad mahadsan tahay boqolkiiba boqol aad ayaan ugu faraxsanahay dib u doorashadaada thank you waad mahadsan tahay idinkana
magacaygu waa muuse xasan aadan ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed waxaan hambalya mataqaana tahniyad u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo maanta u dhalatay dowlad madaxweynihii tobanaad uu ku guulaystay mudane xasan sheekh maxamuud hambalya ayaan leeyahay waxaan kaloo hambalya leeyahay madaxweynaha laga guulaystay ee mataqaanaa oggolaaday inay doorasho dhacdo waa mudane maxamed cabdulaahi farmaajo innagoo ogna waddanka mataqaanaa inuu wax u soo qabtay asagana wuu ku mahadsan yahay maadaama uu gutay waajibaad ka saarnaa dalkiisa waxaan leeyahay guusha u soo hoyatay mudane xasan sheekh maxamuud isagana mataqaanaa soo dhowow waxaa laga rabaa sidaad waddanka ugu adeeg madaxweynaha cusub
adduunyada waxaan rajaynayaa dalku inuu noqdo dal dib u midooba wixii hore oo dhacayna insha allah waxaan rajaynaya inuu dhaqi doono oo u noqon doono mataqaanaa dhakhtar marka madaxweynaha waan u hambalyaynayaa waxaana leeyahay madaxweyne waad mahadsan tahay boqolkiiba boqol aad ayaan ugu faraxsanahay dib u doorashadaada thank you waad mahadsan tahay idinkana
magacaygu waa muuse xasan aadan ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed waxaan hambalya mataqaana tahniyad u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo maanta u dhalatay dowlad madaxweynihii tobanaad uu ku guulaystay mudane xasan sheekh maxamuud hambalya ayaan leeyahay waxaan kaloo hambalya leeyahay madaxweynaha laga guulaystay ee mataqaanaa oggolaaday inay doorasho dhacdo waa mudane maxamed cabdulaahi farmaajo innagoo ogna waddanka mataqaanaa inuu wax u soo qabtay asagana wuu ku mahadsan yahay maadaama uu gutay waajibaad ka saarnaa dalkiisa waxaan leeyahay guusha u soo hoyatay mudane xasan sheekh maxamuud isagana mataqaanaa soo dhowow waxaa laga rabaa sidaad waddanka ugu adeegtay waagii hore ka sii daran inaad ugu adeegtid farriinta anigaan kuu dhiibay waxaa waaye soomaalidu waxay ka daashay doorasho dadban iyo mataqaanaa four point five xasan sheekh waxaan mudane xasan sheekh waxaan ku leeyahay inaad waddanka gaarsiiso doorasho qof iyo cod ayaa laga rabaa waxaan leeyahay caawa anigoo joogo mataqaanaa magaalada nairobi waxaan leeyahay guul guul guul guul guusha waxay u soo hoytay soomaalidoo dhan waxaan leeyahay madaxweyne mudane madaxweyne soo dhowow ee, waxaan mataqaanaa kaa alla kaaga baryaynaa inuu xilka mataqaanaa alla kugu dhibin alla kugu mataqaanaa alla kugu ilaaliyo adigana waajibaadkaada sax aad gudatid oo aad ka fogaatid qabyaaladda iyo musuqmaasuqa annaguna waddankeenna dhallinyarada haddaan nahay shaqalaan ayaa jirta waddanka amni ma ahan marka waxaan kaa rabnaa inaad mataqaanaa aad amniga waddanka aad soo celisid deegaanada mataqaanaa waddanka ka maqanna aad gacan ku soo celisid hooyooyinka soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed abaaro ayaa haystaa inaad mataqaanaa adeeg dhab ah oo bulshadu ay leedahay inaad mataqaanaa aad siisid waxaan kaloo baaq u dirayaa eh, madaxweynayaasha maamul goboleedyada inay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub dowladda cusub inaanan mucaarad lagu bilaabin inay ajendaha ay leedahay la meelmariyo wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله أول ما- marka hore asalaam aan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto magacii waa cabaas diriin shiidow waxaan joogaa waddan kenya gaar ahaan caasimadda nairobi Eh, waxaan daawanayay doorashada madaxweynaha soomaaliya oo maanta bilaabatay Eh, waxay soo idlaatay haddeetan ay saacadda tahay shantii iyo soddon daqiiqo waxaa ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadinayaa inay doorashada sanimada soo dhammaatay waddankan uu yeesho madaxweyne waxaan u hambaleynayaa madaxweynaha eh, la doortay mudane xashiin maxamuud madaxweynihii sideedaad ee hadda noqonaya madaxweyne tobanaad waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu mas-uuliyadda culus kuu fuqeeyo ee dalka iyo dadkan insha allahu tacaala waxaa waaye haraad badan ahaaye waxaa rajaya inaa haraadka ka tirto ilaahay subxaana wa tacaala ha kula garab galo hambalyo hambalyo mudug madaxweyne Ee, waxaa waaye soomaali waa wada guulaysta cid la guulaysta ma lahan ummad soomaaliya dhammaan waa hambalyaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa axmed cabdullaahi axmed waxaan deganahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay doorashada la doortay madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud runaaantii waa madaxweyne waxqabadkiisa hore loo soo arkay waa qof la soo tijaabiyey imankana dadka soomaaliyeed waxay ka filanayaan rajooyin aad iyo aad u waaweyn waxaa tag waxaa taariikhda u gelaysay inuu yahay madaxweyne ninkii uu xilka kala wareegay ee isbeddeldoonka ku baaqay markii waxba qaban waayey oo ku fashilmay hawlihiisii isagii dib loo doortay waxay taasi caddaynaysaa in dalka iyo dadku ay ka maarmi waayeen waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan iyo inuu dadka soomaaliyeed ugu shaqeeyo si hagaagla-aan waxaan mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad ugu mahad celinaynaa baarlamaanka soomaaliyeed ee gartay danta dadka iyo dalka kana badbaadiyey daaquudka iyo sharka iyo dadkii kooxaysiga bilaabay waxaan leenahay guul iyo gabadhnimo insha allah madaxweynuhuna ha waaro insha allah shacab iyo dad baan garab taagannahay aad baan idin salaamay
habeen dhexe barnaamijka wareegii wararka afar labaatanka saacada ee dalsan magaalada muqdisho ayaan asaas hogaanina saaxiibayaal saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay in deegaano ay kala wareegeen al-shabaab ciidamada kumaandooska ee xoogga dalka soomaaliya ee golgor gaar ahaan ururka sideedaad muddadaas dee tobnaad ayaa howlgal ka dhan ah al-shabaab waxay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga deegaanka ceelgaal ee gobolka hiiraan ka tirsan guddiyaha guutada sidii tobnaad ee ciidamada kumaandooska gorgor gaashaanle bashiir cabdulaahi cumar ayaa sheegay in al-shabaab laga saaray weyn dhowr ah oo hoostaga gobolkaasi hiiraan guddiyaha ayaa wuxa uu sheegay in ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee gorgor ay sii labajibaari doonaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab tan iyo inta laga saarayo deegaanada ay kaga sugeen gobolkaasi hiiraan dhinaca kalena saaxiibayaal haddii aan eegno beesha caalamka amaanrada dowladda ingiriiska iyo maraykanka ayaa markaas eh, waxay war ka soo saareen doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho dowladda ingiriiska iyo maraykanka ayaa ka hadlay guusha uu gaaray madaxweynaha doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaas oo kusoo baxay doorasho ka dhacday muqdisho xildhibaanada labada aqal ee baar- waa xildhibaanada aqalka koongareeska mareykanka yahaan cumar iyo kuwo kale ayaa sheegay in markaa natiijada doorashada ay tahay guul u sootay ummadda soomaaliyeed dalku wuxuu u baahan yahay dhamaystirin waa markaasi dhammaantiin si aad u wada shaqaysaan sidii loogu gudbi lahaa xasnuuldarada iyo tiri ilhaan cumar oo markaasi qoraal ay soo saartay arrimahaas uu bahashay iyo barnaamijkaad degeysanaysaan qodobo kale ayaa noo socdaa siyaasan markaa
salamaad kulla aafaad aqoonta saa'idow tiknolojika sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaa sax ahayn fartusaan ma ahayn saakay weeba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeelaa la saxriiray sori sori sori sori bello sori sawir iyo tabeele subar sayn baa sahasho fududaysay boor yar iyo weyn sayskaad doontid u sheego subar sayn design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subar sayn design waa mid taqaan subar sayn design waxay awoodaa inay farta kugu dul qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah subar sayn design ugu kaalay subar sayn design sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka faras magaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida randiboodyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee blue indian ocean super sign design waa shaqaale ku sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba subar sign design waxay xarunteeda ku taallaa wadada makaal mukarama kasoo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maantaba ka wac telefoonada kale ah eberli xal todobo labaatan tobaniyolabo tobaniyolabo sideetan iyo shan tobaniyolabo konton iyo shan ama eberli xal sagaal todobo eberli eber shan ama eberli xal sagaal toddobaatan eber eber toban iyo shan ama booqo websaytooda ah www supersign som so
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud 4g lte mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebookcom hormud hormud g lte yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qaba dalsan radio
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horreysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haantu haan oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark finland faransa germany italy griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaaladda western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xawataako maka almukarama iyo eeraboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lix hal sideed eber eber siddeetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Ah.
maraq digaaga jimbo Ah.
iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas
labada ugu dambe barnaamijka wareegayaan sidoo kale saaxiibayaal haddii aanu ku socono gudoomiyaha xisbiga ducid ee somalilan injineer faysal cali waraabe ayaa waxa uu ka hadlay markaas arrimaha ku saabsan doorashada soomaaliya ka dhacday ee uu kusoo guuleystay madaxweynaha doortay xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ducid injineer faysal cali waraabe ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuuna sheegay in xalay uu soo jeeday siduu ula socdo natiijada doorashada anigoo weligay daawan doorashada muqdisho xalay baan soo jeeday ilaa inta ugu dambeysay ayuu yidhi xeesan cawaraabe oo shir jiraad ku qabtay xanta magaalada hargeysa ee somalilan isaguna ka hadlay dareenkiisa ku aadan doorashadii xalay ka dhacday magaalada muqdisho
maanta inaan eh, ka idhaco dhowr kelmadood doorashada magaaladaas ee dowladda muqdisho ee xalay ka dhacday marka hore waxaan leenahay hambalyo hambalyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud anigoo weligii daawan doorashada muqdisho xalay waan soo jeeday ilaa intii u dambeysay waxay soo jeedeen waa garanaysaa waxay soo jeediyey waxa weeye waxaan af shantaa sannadood ka seexin kari waayay ninka shindada sitay ee ciilqaba ahaa een degmo qureyd ku darsan ee shantaa sannadood ku soo celiyey dowladdii maxamed siyaad bare ayna wada jirka kaga xoreyned ummadda soomaaliyeed iyo soomaaliya oo idigoo saa u taagan indhihiin uu idinku dul dhisay tiyo caynkeeda ilaa guuloodayaashii ilaa hadhaaga uu soo urursaday carruurtii ku kortay dibadda ee kacaanku dhalay iyo kuwii hadhaaga ahaa ee tuulooyinkooda beriga u baxsaday waxaan leenahay xasan sheekh maxamuud madaxweyne la doortay horaa lagu doortay berigaa lagu doortay waad ogeen gacantan kuu geystay aniga iyo rag kaleba si aad yeeshayna waad is arkaysay markii u dambaysay waxaan kaa codsanayaa somalilan dalkeeda gacantay ku haysataa nidaam bay samaysatay meelaha ugu wanaagsan bay tahay hore anagoo dalah ayaanu idinku nimi oon laba dal samaynay waynu isxamili weynay taa ukraine ka socotaa nagu dhacday ee nagu abaalguday wixii waxaa nagu sameeya waa aniga in wada jirka u s c iyo s n m ay iskaashadeen aynu dibadda iskaga tuurnay maantana waxaa weeye waxaan kaa codsanayaa horta heshiishadaynu wada gallay dowladdii sheekh shariif ka horeysay iyo tahay aan labadeynu markhaati ka ahayn go-aamadii horta waxaan doonaya fulis uu kani damcaynu baabiyo calaqadeeyo waxaa una ixtiraamtaan kaa doonaya tale waxaan kaa doonayaa inaad qaladaadkii doorkii hore samaysaad ku weyday doorashada inaysa saxdaa waan kaa doonaya annagu diyaar baan u nahay wax allaay wixii aad naga rabtaan aynu ku caawin karno oo dalkiina ku hagaajin kartaan oo dowladahan qabaa'ilka ah adduunka lama arag qabaa'il stage samaysta federal states waxaa samaysa stages ku tagan laakiin reero st- nayiri states baanu nahay muddo magaalo haysta oo sinaman adduunka lama hayo qorshahaasoo lagu soo sameeyey meesha la yidhaha garoogay qorshe idin wadi karaya maaha reform ku sameeya dastuurkiina waxaad ku samaynaysaanoo kala caddeeya awoodda madaxweynaha iyo awoodda ra-iisul wasaaraha systemkiinu ma brishin system baa saa kaayaga systemkiinu ma parliamentary system baa sidii kii lixdankii aada cabde u ahaa systemkiinu ma kii isku jirkaa saa ka falastiin faransiiska horta sharcigiina hagaajista oo reform ku sameeya dowlad goboleeda waxaa la yidhahdaan iska tahay stateskaas mid keligeed istaagi kartaa ma jirto ma jirtina istaagi karta masawis bay waxba bixisa ma istaagi karta mutacalimiin baa yeelateen maanta waa naga tacliin badantihiin dowladnimada ka faa'iideen laakiin waxay ka maqan leadershipkii hadduu ninba shaar tosho wiilaani wax ii fiican haddan ma jirto inay inay dhaa dowlad gaaraan naho oo ah magaa dowlad goboleed oo la kala qaybiyo la gaalkacayo midnimada soomaaliya ka doonaysa maxay tahay markaa idinkiina waa shan dowladood kala noqdeen marka waxaan ku leeyahay anaga inoo soo duceeya farmaajo wixii uu isku dhex abuurayna oo kantu idinkaga teginaya oo idinkaga tegine iska xaala nadii fiic kuwii dembiga galana sharciga horkeena dadka sida tooska u diliyey sharcigan keen kale ha habran leadershipku lama habrado nin madaxweyne ma habrado waa seef iyo iyo dhiig seefta aragtay iyo rooga casi waa power iyo dhiig madaxnimada lagama habrado waxaan leenahay inaguna laba dowladoo walaala taa jabuuti oo kale taa soomaaliya kenya min ethiopia taa n f e aynu koontada yeelatay shantiina waxa kasta iska helina egid aynu iska helina shantii soomaaliya egid baynu iska helina horn of africa states baynu sameynaa halkaas baynu iska helina markaa soomaali weyn ma aheen soomaaliya soomaaliya shanta isku yimaadeen ina cumar geel hadduu leeyahay soomaaliya ma dhisaya ha yimaado annaga doonina ku dhawaaqnay isna ha yimaado laakiin annaga nagu bushkareen magaaladiis la fadhiista meel buuma ka dhiga inuu annaga nagu dhigo mid dad mar dambala nagu xasuuqo ma yeelino
halkaas ayuu ku eegyahay barnaamijka wareegii wararka afar labaatanka saacnaad ee dalkana magaalada muqdisho qeyrtan dhegeystaye barnaamijkan dhegeysta intaa ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo